جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warkaa subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmo saaka aan idinkugu haynana waxaa ka mida faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka baay iyo bakool dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda xabishada itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya alkataa'ib ayaa baahisay sawirrada la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen magaalada bariire ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose wilaayada islaamiga ee mudug ayaa gurmadyo caafimaad gaarsiisay deegaanno kala duwan oo ka tirsan wilaayadaas waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ay geesteen duqeyn diyaaradaha dowladda xabishada itoobiya ay ka geesteen degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey beeralayda ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee bariga wilaayada hiiraan maleeshiyaadka ay taageerta dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa lagala wareegay xarumo muhiim ah oo ku yaalla magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayaadka baay iyo bakool waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax shalay lagula beegsaday agagaarka eelaboorka degmada waajid ee wilaayada bakool qaraxaasi waxaa ku bakhtiyey laba itoobiyaan ah oo mid uu yahay sargaal miinabaaro ah waxaana ku dhaawacmay laba kale oo askarta xabishada itoobiya dhanka kale wilaayada baay waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ka dhacay agagaarka xerada makuudo ee duleedka magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba-iyo toban kale oo isla askarta murtadiinta dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda xabishada itoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba maleeshiyaadka faano ayaa lagu soo waramayaa inay bilaabeen howlgallo hor leh oo ay ku beegsanayaan xerooyinka ciidanka difaaca ee xabashada itoobiya ku leeyihiin guud ahaan gobolka maxaarada ilwareedyo ayaa sheegaya inuu jiro khasaar baaxad leh oo ciidanka dowladda lagu gaarsiiyo waqooyiga gondar iyo deegaanada gojam sida ay shaacisay jabhadda faano xaddiga khasaaraha lama sheegin iyadoo warar lagu baahiyey baraha bulshaduna ay tibaacayaan inay xidhan tahay waddada isku xirta magaalooyinka bahardaar iyo gondar ciidamada dowladda kaafiradda etoobiya ayaa sheegay in dhankooda ay dileen horjooga jabhadda faano ka tirsan oo ku sugnaa deegaanka antasoki gemeda ee gobolkaasi horjoogahan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray abraham asefa bakele oo ahaa sarkaalka xiriirka dadweynaha ee ciidamada faano ee deegaankaasi isgaarsiinta qaybo ka mid ah gobolka amxaarada ayaa mid xadidan taasoo adkaynaysa in si madax bannaan loo xaqiijiyo inta uu leeyahay khasaaraha kala gaaray labada dhinac geesta kale in ka badan lix iyo konton qof ayaa lagu soo waramayaa in la afduubtay kadib markii kooxo hubaysani ay weerareen bas ka yimid magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya kuna sii jeeday magaalada debermarcos ee degmada degame gobolka shawa ee gobolka oromada falkan ayaa isniintii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay magaalada calidoro sida uu warbaahinta u sheegay goobjoogo codsaday in magaciisa la qariyo shaqaale ka tirsan shirkadda basaska ee falage chion ayaa warbaahinta u xaqiijisay in weerarka lala beegsaday baska yimid adisababa kuna sii jeeday magaalada debramarcos wuxuuna intaa raaciyey in uu maqlay in darawalkii gaariga la toogtay dad badan oo rakaab ah uu ku jiro kaaliyaha darawalkana la afduubtay kooxaha weerarkaasi geystay ayaa lagu soo warramayaa in dadkii ay afduubteen ee rakaabka ahaa ay u kaxaysteen meel aan la garanayn waxaan ku dhowaanay baska oo aanu daba socnay waxaana wadnay shixnad culus markii xabaddu bilaabatay ayaan istaagnay sidaa waxaa yidhi goobjooge watay gaari xamuul ah ninkan darawalka ah ayaa sidoo kale sheegay in rasaasta kadib kooxaha hubaysan ay dagaal la galeen ciidamada ammaanka gobolka goobjooge kale oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo amni dartooda ayaa carbaabay in baska laga toogtay taayarada kadibna uu istaagay rakaabkii ayuu sheegay in la garaacay si qasab ahna looga dejiyey baabuurka islamarkaana loo kaxaystay meel aan la aqoonsan goobjoogahan ayaa hadalkiisa waxa uu ku daray in dablaydu ay lahaayeen timo waaweyn oo uu aaminsan yahay inay xubno ka yihiin jabhadda oromada ee o elefshene falalka afduubyada ayaa aad ugu soo badanaya deegaanadaasi iyadoo mas-uuliyiinta qaar sabab uga dhigeen dagaalka socda ee u dhexeeya ciidanka dowladda iyo jabhadda xoreynta oromada mahadsanid abushayba al-kataa'ib ayaa baahisay sawirrada la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen magaalada bariir ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir sawiradan ay al-kataa'ib garab kurbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigtay la wareegidda ciidamada mujaahidiinta deegaanka beriire hoostaga degmada afgoy ee wilaayada shabeellada hoose oo ku dhowaad labaatan sawir oo soo bandhigaya saldhigyadii murtadiinta ay ku lahaayeen bariire mujaahidiinta gudaha xerada lagu arkayo iyagoo kor u siida raayada tawxiidka waxay sidoo kale indhaha u qabanayaan difaacyada adkaa ee milishaadka ridada looga dhistay halkani iyo sida ugu dambeyn murtadiintaasi ay ugu qasbanaadeen cararka waxaan kugu soo dhacaysa heerka uu gaarsiisanaya rucbiga maliishaadkii gurgurta ku haystay saldhigyadan weliba iyagoo isku geedaamay dhagaxaan adag ee ogabyo kale oo difaacyo ah ay ka heliyeen siribiyiinta walaalahood ah kama marna muuqaaladan sawiro kale oo ku tusaya sida mujaahidiinta loogu soo dhaweeyey deegaanka beriire oo dadka deegaanka ayaad arkaysaa iyagoo la takbiirsanaya walaalahooda mujaahidiinta ee u dagaalamaya sareelidda kelimada tawxiidka qabsashada mujaahidiinta ee deegaanka beriire oo ay saga carareen murtadiinta waxa ay timid maalmo kooban kadib markii ay mujaahidiintu dagaalkula wareegeen awdhiigle oo degmo istraatiiji ah waxaana saacdii lasoo dhaafay mujaahidiinta usoo gacan gashay beriire oo ah deegaan istraatiiji ah hoostaga degmada afgooye ee wilaayadaasi mahadsanid xaaris wilaayada islaamiga ee mudug ayaa gurmadyo caafimaad gaarsiisay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku hoolanaa sidii shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga mudug loo gaarsiin lahaa daawooyin iyo baaritaano loogu sameyn lahaa deegaanada dhalwo iyo ris waxa ay ka mid yihiin deegaanada wilaayada islaamiga mudug oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ka socotay baaritaano iyo daawo qeybin loo sameynayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ris iyo dhalwo oo aad ugu baahnaa daawada maktabka uu qeybiyey iyo baaritaanada uu sameeyey haddaba qaar ka mid ah dadka muslimiinta oo xanuunsanaa ee goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta la hadlay walaayada islaamka waxa waaye berga ilaahii subxaanu watacaalaa dhalwo idinkoo iska aamusan oo waxay yihiin aan la ogeyn oo waxa weeye cudurkooda iyo cudurla-aantooda iyo caafimaadkooda aan la kala oqoon ilaahay subxaanau watacaala walaayadu noo soo amray alxamdulilah yar iyo weyn wixii nagu jiray oo cudur ahay oona laga helay waa laga sheekeeyey dhiiganyagaa la qaaday dhiiganyaga haddii la qaaday ilaahay idinka haddana waa raybaarkii waa naloo keenay alxamdulilaahi waxaan ku mahadaynaa allaha weyn oo waaxida waxaan leeyahay ilaahay subxaanau watacaala garabkooda ha galo waxaan leeyahay gudaha iyo dibadda ilaahay haka xafido waxaan leeyahay cadowgooda cagta ka hoos allaha geliyo halkan waa magaalada dhalwo waxaa inoogu imaaday xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku qaabishay dad aad iyo aad u badan oo xanuuno kala gedisan qabay waxay siiyeen ay ku caawiyeen intii karaankooda ah dawooyin aad iyo aad muhiim u ah waxay ka qaadeen baaritaano cudurrada guud kombyuutaro waxaa joogay dhakhaatiir cuduradaas oo dhan takhasus u leh ilaahay fadliga way ku guulaysteen dadkii inay aad iyo aad u caawiyaan oo noo soo qaaday arrinkan dadkoodan aad iyo aad ugu dadaalay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro islaamkana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha guuleeyo maktabka caafimaadka ee walaayada mudug ayaa na soo gaarsiiyey daawo daawadaasoo aan waxba qarasha nagala qaadin oo nagula tabarucay waxaa daawadan waxaa laga keenay degmada jooglo waxayna soo gaartay deegaanka ris oo ka tirsan walaayada mudug waa dad badan boo maarata iskaga baahnaay oo xanuumo ay haayeen way ku diirsadeen walaayaa noo timid waa fiicannahay ilaahay mahadi waa u ducaynay dhiiggaa leegan nagala baaray waxa weeye waa u ducaynay rabbiga noo keena ku mahadnaqaynaa ayakana kor allah u qaado cadowgoona allaha jabsho anigoo dhammaan lay baaray dhiiga guudoo dhammaan layga qaaday saas weeye shaybaar aanal ku shaybaaray waa fiicannahay kayr allaha siiyo waa u ducaynay waana caafimaadna halkan waxaa noogu imaada walaayada islaamiga waxay noo keeneen daawo lacag la-aana kumbiyuutar shaybaar guud maasha allah u hambaleyneynaa waxaa waaye daaway noo keeneen annaguna waa qaadanay waa ku daawownay kumbuyuutarayna saareen waan qaadanay alxamdulilah shukri ilaahayaa ku mahadsan walaalahana waa u duceyhaynaa deegaanka dhalwo waxa waaye maanta isugu imaanay magacaygu waa hidaaye cabdicali oo ku nool deegaanka karis walaayada islaamiga mudug waxaanu soo gaartay maktabka caafimaadka iyo walaayada islaamiga ee mudug kani daawooyin shaybaar kumbiyuutar daawo oo lacag la-aan ah alxamdulilah ilaaha ku maadsan waa ku caafimaadnay ma ahan markii ugu horreysay ee maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee mudug baaritaano iyo daawo qeybin ka sameeya qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdiraxiin waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ay geysteen duqeyn diyaaradaha dowladda xabishada itoobiya ay ka geysteen degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed fideogan oo ku baahay baraha bulshada waxaa lagu soo bandhigayaa duqeyntii cadowtooyo ee diyaaradaha dagaalka ee itoobiya ka geysteen degmada galcad ee wilaayada galgaduuda muuqaalka oo soconaya muddo ka badan afar daqiiqo ayaa waxaa ka soo muuqanaya goobta ay diyaaradaha itoobiya duqaynta la beegsadeen halkaas oo ahayd guri ka mid ah guryaha shacabka ee degmada galcada waxaa la arkayaa burburka baaxadda leh ee cadowgu u geysteen xaafaddaasi waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay duqaynta diyaaradaha dagaalka itoobiya kuwaas oo ahaa wiil yar oo saddexiyo toban jir ah oo ku shahiiday iyo hooyo xaamilo ah oo ku dhaawacantay inta uu fiidiyowgu socdo waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya ehelada dadka ay waxyeeladu gaartay kuwaasi oo halkaasi warbaahinta kula hadlay anigoo maxamed cali maxamed cali maxamuud faarax la yidhaa maaragta xoogahay tacsiirtaasaa igu gaartay guryihii iga baaba-een wiilkaas oo tumay saddex jiro waa iiga dhintay gabar waa iiga dhaawacantay maaragta anigu waxaan galabsadhana male waana la yaqaana anig oo islaamka ilaahay yaa i yaqaana sidaan ahay mugaxawahay saasaa igu dhacda shabaab maba ii bashaar dad rayadoo meel iska deganaanba iska ahayba anoo shukri xuseen casira wiilkayga waxaan ku leeyahay waa tomay saddex sanaa u jiraa gabadhayda xaamiladaa waa dhaawaceen shabaab ma ahayn gurigay kuma nooleen waa i gardaraysata itoobiya masaakiinaa nahay waxaan ku leeyahay ilaahay baan ku duubaynaa waxaan ku leeyahay masaakiinaa iska ahayn annanka shabaabna shaqo kuma lahayn gurigeena nama deganayn wiilkayga kutaab u ahay gabadhaydana waxaan ku leeyahay xaamilay aheyd waana dhaawaceen marka waa shacabkaa loo soo diray inayna barakiciyaan waxaa loo soo diray itoobiya dagaalna waxaan ku leeyahay qof lama dagaalo hayaan shacabkay la dagaashan yihiin shacabkayna laayo hayaan marka waxaa waaya shabaabna ma udanla mana dilaya mana shaqana ku male barakac soomaaliyay wadaan guryaheennana waa burbureen meelaan usoo hoyanay meelaan usoo hansanna ma qabno waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya mid ka mid ah waxgaradka degmada galcad oo ka hadlay duqaynta ay u geysteen diyaaradaha dagaalka itoobiya
meeshaan aan taagannahay waxaa waaye ood u jeeddaan waa degmadii galcad ee dhibaatadu ka dhacday saakay ay duqeeyeen diyaaradihii itoobiya degmadan galcad shabaab lagu duqay ma hayn wax lagu duqayhayo ma jiraan masaakiintaas maatadaha lagu laayay wiilkaas saddexiyo toban jirkaha gadaashayda yaalla waa arkaysaan dhulkan bannaanay baabaa waa arkaysaan gabar waa lagu dhaawacay waxyaabo badanba lagu baabi'iyey saakay meeshaan dhibaato culus aa ka dhacday waa maqlayseen dhulalkan kaloo hadda ayaamahan oo dhan ay duqay haysay etoobiya etoobiya waxaa soo adeegsaday xasan sheekh xasan sheekh waa abiy axmed waa tow yimid muqdisho waxuu ka codsahayo ka raadsahay waxay ahaayeen inuu dalkan baaba'asho waxaan sheegaynaa dadkan masaakiinta oo gadaal diyaaradaha etoobiya uu ku duqayhayo gurguurti waxaa waaye wax wahashnimo ah oo la yaab leh oo lala yaabo oo ummaddu la yaabto oo rafaad ah waxaan idiin sheegaynaa marka soomaalida ku nool magaalada muqdishooy oo akhyaarta ayo odayaasha ah oo wax kasta ku nool waxaan idiin sheegaynaa dhibaatada ka dhacaysa dhulka waa ujeediin dhul maanta hore laga tegey ayuu gadaal haddana diyaarada looga duqayhayo dadkii masaakiinta ahayoo maatada ahay rayadka ahay inta kale waxaan idiin sheegaynaa masaakiinta la baabiihaayo oo la layhaayo waa meeshii ou u dhishay xasan gurgurte meeshuu ka dhashay waaye magaaladuu u dhashay waaye waxa waaye dadka kale inay ku quus qaataan inuusan waxuu reebaayo jirin ousan feen reebayn ou nin yahay go'dooma ou nin mucjisaa yahay ou halis yahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteer annakii oo dadka ka dhashay ah ayaa dhulkaan beriga saan u yaallaa oo saan u baabiye u hayaa masaakiinta sakiiradii u laayo u hayaa haweenkii u laayo u hayaa diyaarado u soo diray etoobiya oo ka soo kireystay iyo waxa uu ahay la soo heshiiyey marka sidaas aawadeed ummaddu inay ogaato iskana kana foojignaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nasaarada xabashada etoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay duqeymo wuxuushnimo ah ka geystay qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasoo ay ku beegsatay dad shacab ah waxayna duqeymahani geysteen khasaare hantiyeed oo soo gaaray shacabka iyo sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ka dhashay duqeymahaasi mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey beeralayda ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee bariga wilaayada hiiraan waa kan cazaam carafaat dowladana socotay muddo shan maalin oo xidhiir ah waxaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey beeraleyda ku dhaqan deegaanka booco iyo deegaanada hoostaga bariga wilaayada hiiraan dowladan muddadii socotay beeraleyda booco waxay ku qaateen culum kala duwan oo diini ah waxayna beeraleyda deegaanka booco ay ka codsadeen maktabka dacwada wilaayada hiiraan inuu usoo celceliyo dowlaadkan diiniga ah waxaan joognaa masaajidka booco degmada beledweyn waxaan nahay ardada shan maalmood ee u socotay dowro beeraleyna ah waa ka macaashnay waana ka faa'iidaysanay waxbarashadaynaasoo ah towxiid iyo intee burido diimka allaah nin yaqaano iyo niman aqoonbo dadku waa lahaay ardaduna ardadeedu waxay ahaday lixdan qofood kana faa'iidaystay kana macaashay khaasatan aniga shakhsiyan muggaan iska soo bilaabo waxaan ahay nin ridaduure nawaaxiga booco dadka baadiyaha ka joogo alxamdulilaah waa fahanay waa dareennay waxaan ii muuqatay laba nimoo isla dhalatay inuu nina gaal yahay nina uu muslim yahay kuna kala tageen aayaadka allah iyo qoftii diinka ka baxdo xukunkeeda waa fadhiisayey waa akhrisanay waa dhegaysanay waana ka macaashnay mucalimiinta intaas wax noo bartay oo shantaas cawo juhdiga nagu bixiday intaas ilaaha ku mahadsan mucalimiintii noo dhigtay noo juhdigaas ku bixiday guryahooda ka soo tagtay wakhtiga qaadato fadhiisatay ilaahay baa ku mahadsan khayr allah siiyo ciddii noo soo dirtan aygan khayr allah siiyo waxaan saleeyahay dhadhanka iyo macaanka noo soo hormaray oo hadda gacanta aan ku hayno ha naloo wado ha naloo badiyo ha naloo bilaabo bismilah waxaan ka mid ahay ardadii degmada booco ee beereyda ahayd ee loo qabtay dowladda shanta maalmood ahayd kana faa'iiday waxyaabo badan oo diin ah waxyaabaha aan ka faa'iiday oon anigu aan ka faa'iiday waxaa ka mid a ilaahay muxuu noo abuuray ilaahay wuxuu noo abuuray cibaadadiisa inan keligiis aan aan caabudno waxna aan la wadaajino shirkiya waxaa kaloo ka mid a muxuu ahay ismun jaamicun likulli maa yuxibu llah wayardaahu min alaqwaali wal afcaali maraatibuddiin waxay kala yihiin al islaamu islaamnimo waaye wal iimaanu iimaan waaye wal ixsaanu ixsaan waaye wallaahi waxaan dhihi lahay fursaddan waa fursad qaaliya oo daa'in aan la helaynin boqolkiiba sagaashan ummadda jahligay ka saartay waxaanan rabi lahaynay inaa dowlada naloo soo celceliyo noo soo celceliyo oo carabkayna ownaba ka ownaba ka suulin diinigaanu saasaan rabi lahaynay oo nala faarujin oo kitaab ka gala kitaab ka bax oo bes ou ahaado saasaan rajay lahaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlaadka diiniga u qabta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan iyadoona hadafka maktabka uu yahay sare u qaadada heerka waxbarashada culumta sharciga ee bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsanid cazaam ugu dambayntiina maleeshiyaadka ay taageerta dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa la wareegay xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan mar kale warbixintan waxaa inoo hayaa buushayba wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa sheegaya in dagaallo culus oo saacado badan qaatay kadib maleeshiyaadka imaaraadka carabtu taageero lagala wareegay xaafado muhiim ah oo dhaca magaalada caasimadda ee al khartuum ciidamada milatariga xukuumadda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen xarunta qasriga madaxtooyada waddanka iyo dhammaan xarumaha wasaaradaha halkaasoo labadii sanne ee lasoo dhaafay ay maamulayeen maleeshiyaadka kooxda janjawiidka ee taabacsan imaaraadka carabta war-saxaafadeed caro leh oo ka soo baxay wasiirka warfaafinta xukuumadda milatariga maamulo ee suudaan ayaa lagu sheegay in dagaallo saacado badan qaatay kadib ay ciidamadooda kooxda dacmu sariica kala wareegeen qasriga madaxtooyada iyo xaafadda suuqul carabi oo ka mid ah xaafadaha ugu muhiimsan caasimadda suudaan muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidanka milatariga oo sii gelaya qasriga madaxtooyada islamarkaana ku dhawaaqaya kelimado dabaaldegyo ah maleeshiyaadka kooxda isugu yeerta r s f balse shacabka suudaan ay u yaqaanaan janjawiidka ayaa qasriga madaxtooyada iyo inta badan magaalada khardum qabsaday shan iyo tobankii abriil labada kun saddex iyo labaatankii kolkaas oo uu dhacay inqilaab ay xukuumadda abudabi ku doonaysay inay kula wareegto talada waddanka suudaan in ka badan soddon kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada laayaanka ah ee ka halcaya waddanka suudaan halka ay ku barakaceen dad ka badan afar iyo toban milyan oo ruux aad buu umahadsan yahay abushayba warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mid ah intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu